أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وبعد ولا ليال وكوية تبنكي جماد الأولى كنا فربقل صدن يكوى تاريخ هجري waana maalin axad ah waxaa weli inoo socdaa silsiladaheenii muxaadaraadkii muxaadaradan in sha allahu tacaala haddii ilaahay ina waafajiyo waxaanu ku qaadan doonaa mowduuc magaciisu uu yahay athabaatu cinda almamaat athabaat cinda almamaat qofku inuu sugnaado marka uu geeriyoonahayo oo adduunyadan uu ka baxayo ee noloshii aan dhammaanaynay aakhiro uu wajahayo oo wejiga uu saarahayo noloshaa cusub inuu si degganaasho ah oo xasillooni ah uu u sugnaado kuna dadaalo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka baryo inuu ilaahay towxiidka uu ku dilo oo erayga ugu dambeeya markuu adduunyadan sagootinahayo uu noqdo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah haddaba mowduucan athabaat cinda almamaat waxaanu uga hadli doonaa marka hore manaahijta keeni karta ama asbaabta keeni karta qofku inuu sugnaado oo u deganaado marka uu dhimanahayo naftu ay ka baxayso iyo asbaabta keeni karta qofku inuu walwalo oo uu walaaco towxiidkuna uu gefo su-ul khaatimana uu ku dhinto waxaana kaloo mowduucan aan uga hadli doonaa insha allahu tacaala dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay iyaguna cibaadada ilaahay ridihii ku dadaalay oo namaadij aanu ka soo qaadan doonno tusaalooyin dad sugnaaday cinda almamaat waxaa kaloo namaadij aanu ka soo qaadan doonaa tusaalooyin dad iyaguna khaatimadii ay ka xumaatay markay dhimanhayeen oo towxiidkii uu gafay oo su-ul khaatimo ku dhintay walciyaadu billaah haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu koonkan uu ku qoray wax nafley ah oo dhan inay dhimanahayaan waa ka ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan uu ku leeyahay naf walibaahi way dhimanaysaa waxayna dhadhamin doontaa geerida qof walbana waxa uu shaqaystay iyo ajirkiisii waa loo oofin doonaa iyadoon laga nusqaaminaynin qofkii naarta laga fogeeyo ee jannada la geliyo qofka ayaa liibaanay buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxa ardadan dusheeda saaran guud ahaanba way dhimanahayaan waxaana ifkan ku soo harahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba maadaama aayadahaasoo dhan ayna tusinayaan oo qof hadda arrinkaa ka shakisanayna uusan jirin qof walba ahi inuu wakhtigiisa uu sugahayo adduunyadanna uu ku leeyahay maalmo xisaaban oo kooban oo marnaba aadan gafaynin dhimasho waxaa loo baahan yahay saacad walba iyo daqiiqad walba iyo wakhti walba inaad diyaargaro ugu jirto geerida waxaa ka dambeeya si ay kugu hagaagi lahaa oo ilaahay la kulankiisa subxaanahu wa tacaala iyo sakaraadka mowdka iyo qabriga arrimahaasoo dhan sida ay kuugu hagaagi lahaayeen nolol wanaagsanna aad ugu noolaan lahayd geerida waxaa ka dambeeya ilaahay ridihiisana aad ku heli lahayd waa inaad arrinkaas aad ku dadaasho inta aysan fursaddu aysan kaa tegin waxaa marka jirta asbaab keenaysa qofku inuu deganaado towxiidkana uu waafaqo marka uu dhimanayo kelimada xaqaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo asbaabta ugu horeysa waxaa ka mid ah kow horta marka ugu horeysa qofku inuu badiyo ducada uu badiyo oo mar walbaba markuu ducaysanayo uu ducadiisa uu badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sugo markuu geeriyoonayo oo arrinkaas uu aad u uga murgo liannahu dadka mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay in ay ku ducaystaan ilaahay marka uu oofsanayo in ilaahay si wanaagsan uu ku dilo oo khaatimo wanaagsan uu ku dilo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo faraxsan oo ilaahayna raadi uu ka yahay ilaahay uu oofsado taa unbay ku ducaystaan dadka mu'miniinta taasuu ilaahay kitaabkiisa ku ammaanay waxaa ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay dadka mu'miniinta dacwaadkooda waxaa ka mid a rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaan an aaminuu birabbikum faaamanna rabbanaa fakfir lanaa dunuubanaa wakafir cannaa sayi'aatina watawaffanaa maca alabraar waxay dadka mu'miniinta yidhaahaan rabbigeenniyow waxaanu maqalnay qof noogunoogu baaqahaya iimaanka waanu rumaynay ilaahu dembigeennii noo dhaaf xumaatadeenna naga astur ilaahu markaanu dhimanayno dadka baariyaalkaa siday u dhintaan ilaahu sida dadka baariga kuu noqday siday u dhintaan ilaahu nafta inagana nooga qaad oo noo dil oo si wanaagsan oo maaragtaa ilaahay ridihiisa aad raadi ka tahay towxiidkaaga aanu ku dhimanayno ilaahu nugu dil ayay ku ducaystaan waa ka nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isaguna isagoo weydiisanahaya alla inuu sugo marka uu dhimanahayo rabbi qad aataytanii min almulk wa callamtanii min ta'wiili alaxaadiid faadir alsamaawaati waalardi anta waliy anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf ilaahu adigaa weli ee ah addunya aakhiraba ilaahu anigoo muslima nafta iga qaad dadka wanaagsanna i haleeshii marka aan dhimanahayo sidaasuu maaragtaahay ay ku ducaystaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay kana murgahaya noloshooda aakhiro iyo ilaahay ridihiisa si ay u gaaraan waxaa kaloo ka mid ah cawaamilu thabaat cinda almamaat waxyaalaha sababka u ah qofku inuu sugnaado marka uu dhimanahayo asbaabta keenaysa waxaa ka mid ah thaaniyan alacmaalu asaalixa acmaasha saalixaadka ah qofku inuu ku dadaalo oo qofku marba haddii uu camalka saalixa uu ku dadaalo oo uu cibaado badan yahay oo uu diyaargarow badan yahay oo mowdku intuusan ku dhicin mar walbaba uu u diyaargaroobayo oo saacad walba iyo daqiiqad walba uu ka fekerayo qabrigiisii iyo geeridiisii iyo wuxuu siduu ilaahay kula kulmi lahaa subxaanahu wa tacaala waxaa qofkaasi ay u badan tahay in isagana ilaahay uu waafajiyo inuu sugnaado markuu dhimanahayo towxiidkana uu ku dhawaaqo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku dilo khaatimo wanaagsan liannahu walaalayaal acmaasha saalixaadka ah qofku hadduu carabkiisa uu baro oo jirkiisa uu baro qof walibaahi wuxuu ku dhimanahayaa waxa uu jeclaa ayaa kasoo ifbaxahaya markuu dhimanahayo walidaalika qofku hadduu dikriga ilaahay jeclaa oo markuu adduunyada uu ku noolaa mar walbaba carabkiisa uu ku dhaqdhaqaajin jiray xuska eebbe subxaanahu wa tacaala oo mar walbaba carabkiisa uuga caado yeeli jiray towxiidka takbiirta iyo salliga nabiga sala allahu wasalam calayh iyo qiraa'at alqur'aani alkariim iyo qiraa'at alcilmi annaafic iyo arrimahaas wanwanaagsan haddii markii hore uu qalbigiisu uu la qabsaday jirkiisu uu la qabsaday carabkiisu uu la qabsaday hadhow marka uu sakaraadku ku soo dego oo qofku caqligu gelabgelab uu ka noqdo oo indhuhu ay taagmaan oo nolosha cusub uu gelayo uu qofku uu ka naxsan yahay xilligaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajinayaa towxiidka oo jidhku wuxuu bartay qalbiguna uu bartay uunbuu ku dhawaaqi doonaa qofku laakiin qofku haddii maaragtaahay markii ugu horraysay uu munkarka iyo dembiga iyo qalbigiisa uu ka buuxiyey adduunyo iyo shahawaadka jacaylkeeda waxa uu ku dhiman doonaa uun walciyaadu billaah isagoo shahawaad iyo adduunyo iyo munkar ku hadlahaya oo ku hadaaqahaya uunbuu maaragtaahay ku dhiman doonaa qof walbana waxa qalbigiisu jeclaa carabkiisuna u badnaan jiray uunbuu ku dhawaaqi doonaa markuu dhimanahayo walidaalika ibnuljawsi waxa uu ku sheegay kitaab uu ugu magac daray athabaat cinda almamaat wuxuu ku sheegay waxaa jiri jiray nin ninkaasi marka gabarh ayuu jeclaaday marka gabadhii iyadoo jid maraysa ayay waa gabarh magaalada ku cusub ayay ahayde waxay ku tiri ayna alxamaamu lminjaab walaalow magaalada waan ku cusub ahaye aawey musqushaan doonahayaa xamaamka meelaha musqulaha laga galo aawey marka ninkii gabadhii shayddaan ayaa u qurxiyey qalbiga ayay uga dhacday wuxuu yidhi soo bax anigaa ku geynahaya jidka xamaamka ama jidka musqulaha loo maro marka siduu u soo waday wuxuu keenay ninkii gurigiisii uu soo geliyey qolkiisii gabadhii intuu yidhi halkana musqulahe gal qolkiisii uu soo geliyey markuu qolkii soo geliyey ayuu albaabka hoos ka xirtay markaasuu wuxuu yidhi halkan ka bixi maysid ilaa aan kaa sinaysto walciyaadu billaah gabar caqli badan ayay ahayde waxay tidhi adigoo kale waan ku doonahayay aad ayaan ugu faraxsanahay hawshan laakiin waan daallanahaye dee suuqa nooga soo raadi waxaanu cabno iyo waxaanu cabno suuqa inooga soo raadi ninkii isagoo faraxsan uu guriga ka baxay albaabkana ma uusan xirinin markuu guriga ka baxay ayay gabadhiina iska baxday marka ninkii shahwadii iyo munkarkaas iyo foolxumadaas iyo munkaraadka jacaylkoodii ayaa qalbigiisii ku dhacay gabadhii suuradeedii iyo wejigeedii iyo cawradeedii ayaa qalbiga uga dhacay dikrigii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qabrigiisii maxabadii ilaahay iyo maxabadii rasuulka sala allahu wasalama calayhi booskii ilaahay rasuulkiis uu gelin lahaa uu ka jeclaan lahaa wuxuu geliyey gabadhaa iyo munkarkaa ay jacaylkoodii ayuu geliyey qalbigiisii meeshii laga doonayay inuu dikriga ilaahay iyo ilaahay jacaylkiisa uu geliyey rasuulka jacaylkiisa qalbigiisa waxaa dhacday markii ninkii maalmo kabacdi uu xanuunsaday markuu xanuunsanahayay ilaa qof walba wixii qalbiga uga taagnaya wuxuu ugu jeclaa adduunyada ayuu ku hadaaqiye wuxuu ku dhawaaqay gabay isagoo gabyahaya ayaa naftii ka baxday gabaygaasina wuxuu ahaa yaa ruba qaa'ilatin waqad tacibat yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad tacibat kayfa atariiqu ilaa xamaamin min jaabi wuxuu yidhi alla midii dhahaysay xamaamkii aaway gabadhii dhahaysay alla gabadhii yaa arkay alla gabadhii yaa arkay maalinta ay dhahaysay xamaamkii musqusha itus yaa arkay alla gabadhii yaa arkay isagoo dhahaya ayaa naftu ka baxday walciyaadu billaah marka qofkaasi wuxuu tusaale uu u yahay qof walba ee qalbigiisu ilaahay uu ka sii jeesto subxaanahu wa tacaala oo qalbigiisa mar walbaba markuu fekerahayo iyo markuu maaragtaahay uu wax dareemahayo guud ahaanba ku fekera adduunyada iyo shahawaadka iyo iyo maxabada dumarka iyo waxyaalaha munkarka ah oo dhan qalbigiisa soo geliya isaguna munkarkaas ayaa lagu khatimi markuu dhimanahayo walciyaadu billaah marka waxaa la doonayaa qofku in asbaabta thabaadka waxaa ka mid ah sababaha ilaahay uu kugu sugaayo oo towxiidkana aad ugu dhimanaysid in cibaadada aad badiso qalbigaagana aad ka ilaaliso alkhadaraatu sayi'ah waxyaalaha xuxun ee qalbiga kusoo dhacdhaca waa inaad qalbiga ka waardiyeyso ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa yaqiintii ay kaaga timaado waa geeridee rabbigaa caabud marka cibaadadu meel ay ku dhammaato ma lahan ilaa aad adduunyada ka tegayso waxaa la doonayaa inaad cibaadada waddo haddii aadan hadda aadan cibaadaysan oo fursaddu inta ay ku hor taallo aadan rabbigaa caabudin waxaa iman doonta in ay kuu timaado wakhti markaa aad ku calaacali doonto ood dhihi doonto wax yar shan daqiiqo keli ah ilaahumaa dib la ii dhigo shan daqiiqo keli ah ha la igu siyaadiyo ajalkayga si aan isku hagaajiyo si aan u cibaadaysto si aan acmaal badan oo ilaahay rido gelinaysa aan u sameeyo haddaba shan daqiiqo iyo hal saac intaad ku calaacali lahayd hadda waxaa ku hor yaalla fursad dheeraa ku hor taalla ilaahay caabud wakhtigaaga dib u soo sax nolol cusub ilaahay la bilow subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka uu ku leeyahay wa anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquula rab lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa waakun min alsaalixiin walan yu-akhira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun ilaahay wuxuu leeyahay war cibaadaysta oo wax la baxa inta geeridu aysan idiin imaanin oo markii geeridu idiin timaado aad ku calaacashaan rabbiyow wax yar dib ha la ii dhigo wax yar cumriga ha la iigu daro si aan hadda isu hagaajiyo si aan sadaqa ula baxo si aan dadka wanwanaagsan uga mid noqdo si aan u tukado si aan u soomo si aan u xajiyo si aan qur-aanka u badiyo si aan tasbiixda u badiyo si aan alla kacabsiga u badiyo ilaahu wax yar cumriga ma la iigu daro war intaadnaan sidaa ku calaacalin hadda fursaddu idin hor taallo ilaahay ka baqa ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala markaana qofka waxaa loogu jawaabi walan yu-ahir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa ilaahay naf dib uma dhigo marba hadduu wakhtigeedu uu yimaado oo wakhtigeedu uu soo dhammaado dib looma dhigo nafn walidaalika cawaamilu thabaat cala almamaat waxyaalaha keeni kara qofku inuu sugnaado marka uu dhimanayo waxaa ka mid ah inuu acmaasha saalixaadka ah uu ku dadaalo inuu iska qalbigiisa uu waardiyeeyo liannahu qalbigu walaalayaal waa meesha halista ah oo qofka bini aadamka ah laga hogaamiyo indhaha iyo lugaha iyo gacmaha iyo farjiga iyo caloosha meel walba oo jirkaaga ka mid ee dhaqdhaqaaqda waxaa hogaamiya qalbiga waa in marka qalbiga walaalayaal aanu waardiyeysano waxyaalaha qalbigeenna nooga soo dhacahaya waa inaannu ilaashanno liannahu qalbigu waa booska ilaahay uu kaa eegahayo waa booska ilaahay uu kaa fiirinayo waa meesha keli ah oo wixii ka buuxsama oo fikirka aad ku badisaahe aad ku dhiman doonto maalinta aad dhimanayso oo adduunyada aad ka tegayso walidaalika waxaa loo baahan yahay qof walbaahay inuu ku dadaalo inuu qalbigiisa uu ka buuxiyo jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulka sala allahu wasalama calayh waxaa marka jirta walaalayaal qofku markuu dhimanahayo oo uu xanuunsanahayo oo xanuunkii ugu dambeeyey adduunyadan uu xanuunsado oo ilbiriqsiyaalkii ugu dambeeyey oo adduunyada uu ka tegi lahaa uu qofku ku jiro waxaa qofka bini aadamka ah ku soo furmahaya walaac aad u fara badan liannahu wuxuu ka tegahayaa adduunyadii uu bartay daartii uu yiqiinay ahalkiisii gurigiisii asxaabtiisii ayuu ka guurahaya wuxuuna waajahayaa oo gelahayaa nolol uusan hore u baran oo wax wehel aan lahayn oo wax wax ahala aan lahayn ilaa camalkiisii uu hormarsaday mooye hadduu uu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahayba walidaalika waxaa loo baahan yahay xilligaas qofku uu xanuunsan yahay oo markaa geeridiisu ay soo dhowaato oo saacadihii ugu dambaysay uu marahayo inuu qalbigiisa uu adkeeyo kuna adkeeyo tawxiidka iyo ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa sala allahu wasalam caleyh iyo dikriga ilaahay badintiisa inuu qalbigiisa ku adkeeyo ayaa la doonahaya liannahu qofku markuu xanuunsado walaalayaal xanuunku wuxuu u baahan yahay sabir hadduusan qofku ku sabrin waxaa dhacaysa shayddaan inuu dhinac walba uga yimaado oo shayddaanku uu walaaca geliyo oo caqiidada uu ka fasaadiyo liannahu wuxuu sheegay ibnuljawsi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa athabaat la yidhaha wuxuu ku sheegay waxaan maqlay buu yidhi nin dariskeenna ahaan jiray ayaa xanuunsaday markuu xanuunsaday xanuun aad u adag ayaa lagu imtixaanay waa ibtilaa min allah wanabluukum bishari waalkhayri fitna ilaahay wuxuu yidhi khayrkana waanu idinku imtixaanaynaa shartana waan idinku imtixaanaynaa wuxuu yidhi ibnujawsi ninkaasi wuxuu gudagalay xaalad aad u adag oo uusan fadhiisan karin ousan istaagi karin ousan jiifi karin oo sidaa uu gadgadoomahayo marka sawirkii markuu ninkii ka dhammaaday oo qadihii ilaahay qadarkii ilaahay uu ku sabri waayey ayaa shaydaan meel walba uga yimid caqiidadiisii ayaa fasaaday wax xun ayuu ku dhawaaqay waxaan maqlay buu yidhi isagoo dhahaya laqad qallabanii fii anwaaci ilbalaa falow acdaanii alfirdowsa maa wafaa bimaa yujrii calay huma saara yaquul waayu shayin fii hada alibtilaa min almacnaa in kaana mowtan fayajuus faama hada altacdiib faayu shayin almaqsuudu bih bal fiirso ninkii markuu xanuunku ku cuslaaday oo ilaahay uu baryey oo ducadii laga aqbali waayey ilaa waa lagugu imtixaanay shartan inaad ku sabarto qadahan iyo qadartan ilaahay iyo in kale wuxuu isku bedelay inuu caqiidadiisii xumeeyo oo uu yidhaaho alla ilaahay wuxuu igu gedgediyey balaayo aad u badan ayuu ilaahay igu imtixaano igu rogrogay hadduu ilaahay i dilaayo muu iska kay dilo mowdku waa bannaan yahay muxuu ii cadaabahayaa ilaahay cadaabkayga danta uu ka leeyahay maxay tah hadduu xataa ilaahay jannatulfirdowse i geliyo kuma filla dhibka uu ilaahay igu dhigay rabbii yadlimunii rabbigay waa i dulminahaya rabbigay waa i dulminahaya sidaas ayaa nafta uga baxday buu yidhi ibnuljawsi ninkaa walciyaadu billaah huma alciyaadu billaah nas'aluka yaa rabbi xusna alkhaatimati waalistiqaama ilaahay waa i dulminahaya isagoo dhahaya ilaahay waa i dulminahaya isagoo dhahaya ayaa ninkii naftii sidaa uga baxday walaalayaal walciyaadu billaah walidaalika walaalayaal waa khatar qofka hadduu xanuunku intuu ku cuslaado muddo dheer ilaahay uu baryo baryihiina ilaahay uu ka ajiibi waayo oo xanuunkii laga qaadi waayo waa mixna min allaahi subxaanahu wa tacaala iimaankiisu intuu la egyahay sabarkiisu intuu la egyahay runtiisa ilaahay uu rumaysan yahay intay la eg tahay ayaa la imtixaaniyoo la fiirin oo ducadii laga aqbali waayo waxaa dhici karta shaydaan inuu sida ninkaa uu u galay inuu kuu galo oo kale walidaalika waxaa loo baahan yahay walaalayaal in la sugnaado marka la dhimanayo marka la xanuunsado in la sugnaado si towxiidka ilaahay inoogu khatimo ilaahay aan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala innaga iyo ahalkeenna iyo asxaabteenna iyo muslimiintoo dhanba in ilaahay towxiidka uu ku gabagabeeyo noloshooda ugu dambaysa wuxuu kaluu ibnuljawsi uu ku sheegay nin la odhan jiray abi jacfar ayaa wuxuu yidhi buu yidhi kitaabkiisa habaadka uu ku sheegay qisadan waxaan u soo galay buu yidhi nin isagoo dhimanaya waxaan idhi buu yidhi walaal waxaa tidhaahaa laa ilaaha ila allah markaasuu ninkii wuxuu yidhi buu yidhi hayhaat xiila baynii wa baynaha kelimadaasi anugu waan kala fogaanay aniga iyo kelimada aad ii sheegayso dhexdannii derbi weyn ayaa la dhigay mana ku dhawaaqahayo mana awooda inaan ku dhawaaqo ayuu yidhi ninkii subxaan allah taasi marka waxaa imanaysa walaalya qofku hadduusan cibaad kelimadaa markii hore uusan ku camalfali jirin oo qalbigiisa aysan runka ahayn uusan ilaahay ku caabudi jirin subxaanahu wa tacaala oo munkaraadka akhlaaqda iyo dhaqamada xuxun iyo shahawaadka xuxun iyo adduunyada jacaylkeeda uusan iska ilaalin jirin intuu awoodda lahaa waxaa imanahaya sida dadkaasoo kale in khaatimadu ay uga xumaato walciyaadu billaah walidaalika waxaa loo baahan yahay oo cawaamilu thabaat ka mid ah waxyaalaha sugnaanshaha keenaya in lagu sugo waxaa ka mid ah inuu qofku mar walbaba xasuusto geerida xasuusteeda uu badiyo oo qalbigiisa mar walbaba saacad walba uu ku khasbo qalbigiisa inuu geerida xasuusto waa inaad xasuusato adigoo sakaraadkii mowdka uu ku hayo adigoo hareerahaaga la dhooban yahay iyadoo dadku aysan waxba kuu qaban karin iyadoo naftu kaasii baxayso tasawur waxyaalaha suuradahaas qalbigaaga yacni soo geli oo ku soo xaadiri isi soo hordhig adigoo naftii kaa baxday adigoo lagu dhaqahayo adigoo cawradaadii gacmaha qof gelgelinahayo cawradii inta aad dadka ajaanibtaa ka xifdi jirtay iyadoo lagu qaawiyey oo biyo lagugu shubshubahayo oo cawradaadii la gacmaynahayo iyadoo nacashkii lagugu sii sido iyadoo qabrigii mugdiga ahaa lagaaga soo tegay wax ku wehlinayaa aysan jirin ilaa camalkaaga mooyee arrimahaas waa inaad mar walbaba hortaada issoo dhigto si aad xasuusta geerida aad u badiso liannahu sheekhii la odhan jiray alimaamu daqaaq wuxuu yidhi wuxuu odhan jiray sida qurdubi uu ku soo guurinayo kitaabkiisa tadkirada ah ibnuljawsina uu kusoo guuriyey kitaabkiisa mawaacidka ah wuxuu odhan jiray imaamu daqaaq man akhara min dikri lmowt ukrima bihalaathati ashyaa tacjiili tawba wa qanaacati alqalbi waannashaadi fi lcibaada wman nasiya almowta cuuqiba bihalaathati ashyaa taswiifi atawba wa tarki ridaa bilkafaaf waatakaasuli fi lcibaada qofka badiya xasuusta geerida waxaa lagu karaameeyaa saddex shay inuu towbada dedejiyo leannu qofku hadduuba isleeyahay galabta gaari maysid markuu subaxii waagu uu baryo markuu galabta gaarana uu isleeyahay subaxii maba gaaraysid wuxuu dedejinahayaa towbada waxaa kaloo lagu karaameeyaa qofka geerida aad u xasuustaa qalbigiisu inuu qanaaco qaato oo xabad muufaaho qalalan oo wuxuu xataa ku qoysto uu waayo hadduu adduunyada ka helo inuu ku qanacsan yahay li'annahu wuxuu mar walbaba xasuusan uu leeyahay saacaddan in naftu ay kaa baxdo daqiiqaddan inay naftu kaa baxdo oo mowdkii kuu soo xaadiro ayaaba suurtagala maxaaba adduunyo iyo maaragtaahay faadfaad iyo inaad adduunyo maar sii joogto maxaa danahoo kuugu jira maadaama ay suurtagal tahay daqiiqad walba inaad dhibato saasuu qofku uu isleeyahay marka qanaaca imanays waxaa kaloo qofka geerida badiya xasuusteeda imanahaya buu yidhi sheekhaasi annashaad fi lcibaada inuu cibaadada ku firfircoonaado inuu habeenkii soo jeedka uu badiyo inuu maalintii dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu badiyo inuu dunuubta iska ilaaliyo laakiin qofka geerida halmaama buu yidhi waxaa lagu ciqaabaa saddex shay inuu towbada meermeeriyo oo uu is yidhaaho maya usbuuca soo socda ayaa toobad keeni doontaa markii geeridaadu soo dhowaato ayaad isisixi doontaa bal wakhtiga geerida miyaa isaga gacanta ugu jira waxaa kaloo lagu ciqaabaa tarki ridaa bilkafaaf adduunyada wax deeqoo ku filan inaysan jirin mar haddii qofku geerida uu halmaamo li'annahu mar walbaba wuxuu qalbiga gelinayaa amal dheer inuu noolaanayo ayuu qalbigiisa gashaday wuxuu qalbigiisa gashaday labaatan sano soddon sanoo hadda kabacdiya inuu sii noolaanayo marka wuxuu leeyahay soddonkaas sanooo ku hor yaalla ood sii noolaanayso maxaad cunaysaa ayuu leeyahay li'annahu amalkaas uu dheeraystay wuxuu ku noolaadayu haddana uu qadara wuxuu ku noolaan lahaa ayuu haddana ishordhigahaya inuu neeftan uu hadda neefsaday midda labaad neefsan doonana ma garanahayo waxaa kaloo lagu ciqaabaa qofka geerida halmaama attakaasul filcibaada inuu cibaadada ka wehsado oo cibaadada uusan ku firfircoonayn li'annahu waxa weeye maba xasuusnaba ilaahay la kulankiisii iyo geeridii ayuusan xasuusnayn walidaalika walaalayaal cawaamilu thabaat waxaa ka mid ah inuu qofku mar walbaba uu xasuusto geeridu oo si kadiis ah maadaama geeridu ay u imanayso inaad adiguna mar walbaba aad diyaargarow aad ku jirtid oo mar walbaba aad toobad keentid waxaa ka mida walaalayaal cawaamilu thabaat qofku marka uu maradulmowt uu jiran yahay oo geeridii ugu dambaysay adduunyada uga tegahayay uu xanuunsan yahay iyadoo mar walbaba haddana la doonahayo in la dadaalo haddana wakhtigaas waa inuu aad usii dadaalo walaalayaal waxaa la doonayaa inuu markaas uu ilaahay u toobad keeno waxaa la doonayaa dadka dariska ah asxaabtiisa iyo dadkii ay wax dhex mareen guud ahaanba inuu cafis uu ka dalbo ilaahayna uu u toobad keeno si uu ilaahay ula kulmo qabrigiisana uu u galo iyadoo xuquuq ilaahay iyo xuquuq bini aadam midna aan lagu lahayn haddaba dadka wanwanaagsan ee cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtigoodii ku bixiyey daacada ilaahay wakhtigoodii ku bixiyey xasuusan saacad walba iyo daqiiqad walba geerida xasuusan ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu dadkaas ilaahay sugahayo inay habaat dadkaasi ay leeyihiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yuthabbit allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay wuxuu sugaa dadka mu'miniinta ah oo iimaanka daacada cibaadada ku dadaalay noloshan adduunyada iyo aakhirada intaba ilaahay wuu ku sugaahoo tawxiidka ayuu ilaahay waafajiyaa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale uu ku leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ilaahay aayaddan wuxuu inoogu sheegi dadka mu'miniinta ah dadkii wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala yidhi rabbigeen waa alleh oo haddana toosay oo istiqaamada laga helay oo jidkii ilaahay subxaanahu watacaala uu jeclaa oo ilaahay uu raalliga ka ahaa jidkaa ku toosay oo sidaa u dadaali jiray markay dhimanahayaan malaa'igta ayaa ku soo degta way u bishaaraynayaan erayadan qaaliga ah ayay ugu bishaaraynahayaanoo waxay leeyihiin allaa takhaafuu waxba ha cabsanina walaa taxsanuu ha murugoonnina waxba ha welwelinnina wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin ballanqaadin jiray ayaa markii naftu aydinka baxdo ayaad aadaysaa waxba ha welwelin muuminow farax iyo janno ayaa kaa horeeya sidaas ayaa malaa'igtu u farax gelinaysaa muuminku markuu adduunyada ka baxaayo allahuma ajcalnaa minhum ilaahay hanaga mid dhigo kuwa sidaa laleeyahay naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi alaakhira innagaa arrimihiinna maamulayna noloshan adduunyada iyo aakhiro intaba oo towxiidka ayaanu idin waafajinaynaa walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun waxaad ku leedihiin jannada gudaheeda wax walba oo naftiinnu jeclaato wax walba ood sheegataan ayaad jannada ku leedihiin nusulan min ghafuurin raxiim waxa kuu diyaara martiqaad iyo sooryo waxaana ku marti qaadahaya alla dembi dhaaf badan alla naxariis badan martiqaadkiisii ayaa kaa horeeya muuminow ha welwelin naftu marka ay kaa baxayso sidaas ayay ku leeyihiin malaa'igtu haddaad ahaan jirtay addoon daacad badan haddaad ahaan jirtay addoon ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala qolooyin kale laakiin aan cibaadada iyo daacada aan ku dadaali jirin alla wuxuu sheegay inaan la sugaynin markay dhimanahayaan towxiidkana aan lagu khatimaynin looguna hanjabahayo cadaabkii ilaahay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aayad kale uu ku yidhi aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim faalqaw salama maa kunna nacmalu min suu bala ina allaha caliimun bima kuntum tacmaluun fadkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha fala bi'sa mahwa almutakabiriin wuxuu yidhi ilaahay kuwa malaa'igtu ay nafta ka qaadayso iyagoo naftooda dulmiyey iyagoon cibaadaysan jirin iyagoo munkarka iyo adduunyada jacaylkeeda iyo shahawaadka intaa wakhtigooda ku soo bixiyey marka nafta laga qaadahayo way isdhiibaan markaasay yidhaahaan ilaahu xumaato ma aanaan samayn jirin waxaa lagu leeyahay oo malaa'igtu ay ku leeyihiin ilaahayaa og waxaad samay jirteen waa laydinka warqabaa ee waxaa idinka horeeya waa albaabadii jahannama ee ogaada albaabada jahannama ayaad gelaysaan sidaasaa maaragtaahay laleeyahay qofka aan cibaadada ku dadaali jirin oo daacada ilaahay aan ku dadaali jirin isagoo marka murugaysan isagoo murugaysan oo aada u walwalahaya ayuu markaas uu adduunyadan uu ka baxaa laakiin qofka mu'minka ah ee ilaahay daacadiisa ku dadaali jiray waxuu adduunyada uu ka baxahayaa isagoo faraxsan oo malaa'igtu ay leedahay allaa takhaafuu walaa taxsanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waxay leeyihiin cabsanina ha murugoonin ku bishaarayso jannada kaa horaysa markaasuu addoonka markii la tuso markii naftu ka baxayso ayaa la tusahayaa jannada meeshuu ka degi lahaa addoonkii daacada ilaahay ku dadaali jiray markaasuu wuxuu jeclaadaa si degdega in naftu uga baxdo si uu ilaahay ula kulmo subxaanahu wa tacaala markaasuu ilaahay isaguna jeclaadaa kulankiisa haddaba waxaanu gelaynaa walaalayaal namaadij min althaabitiina cinda almamaat dad sugnaaday marka ay dhimanahayeen tusaalooyinkooda ayaanu qaadanaynaa walaalayaal waxaana ugu soo horeeya oo sayidu athaabitiin wa akramu althaabitiina cinda almamaat waalqudwatu aluswatu cinda almamaat nabiyuna wa sayiduna muxamadu rasuulu اllahi sala اllahu wslama calayh nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayaa wuxuu yahay tusaalaha ugu nuurka badan tusaalaha ugu khayrka badan ee dadkii sugnaaday xilliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oofsanayay ee nafta uu ka qaadayay sidaasuun u sugnaanay nebigeennu sala allahu wasalam calayhi isagooba looga dayanahayo oo dhammaan khalqigoo dhan ay uga dayanahayaan tusaalaha sugnaashada cindalmamaad iyo tawxiidka iyo deganaanshaha iyo farxadda marka la dhimanahayo isagaaba looga dayan oo tusaale inoogu ah nabigeenna moxameda salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh isagaa shucladii nuurka inoo ah wax walba oo khayrana lagu raadraaci nabigeenna sala allahu wasalam calayh walidaalika walaalayaal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wax walbee khayra isagaa tusaale inoogu ah waxaa jiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka wakhtigiisu uu soo dhowaaday wakhtigii ilaahay uu la kulmi lahaa ridaha ilaahay iyo raxmadda ilaahay uu aadi lahaa markay soo dhowaatay oo xilligii geeridiisu ay soo dhowaatay wuxuu samayn jiray nabigu sala allahu wasalam calayh inuu cibaadada aad u sii laba jibaaro aad uu u sii badiyo taasoo tusaale inoo ah walaalayaal mar walba iyadoo la doonayo in cibaadada la badiyo haddana qofku markuu is yidhaaho ma fiicnid oo wakhtigaagii wuu soo dhow yahay inuu cibaadadii uu samayn jiray uu laba jibaaro inuu mar walbaba waxyaalaha munkaraadkaa xataa sheekada adduunyada iyo maalaayacniga oo dhan uu iska xirxiro waxay leedahay caaisho radia allahu tacaala canha wa ardaaha wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu wasalam calayhi inta uusan geeriyoon inuu kelimadan badiyo subxaanaka wabixamdik astakfiruka wa atuubu ilayk markaasaan waxaan ku yidhi bay tidhi rasuulka ilaahayow ereyo cusub ayaad maalmahan badinaysa oo hore aanan kugu arki jirin ee maxay tahay ereyadani markaasuu igu yidhi bay tidhi nabigu sala allahu wasalam calayh jucilat lii calaamatun fii ummatii idaa ra'aytuhaa qultuhaa ida jaa nasru اllahi wاlfatx wraأyta الnaasa ydkhuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabix bxamdi rabika wاstakfiruh inahu kaana tawaaba caaishay waxaa lay tusay calaamo calaamadaa markii aan arkana waxaa lay amray erayadan inaan badiyo calaamadaasoo ah in wakhtigaygii uu soo dhowaaday marka wakhtigii hadduu soo dhowaado waxaa lay amray erayadan inaan badiyo subxaanaka wabixamdika astakfiruka wa atuubu ilayk eraygaasoo macnihiisu uu yahay ilaahu adaa xumaanoo dhan ka fogaaday wanaagna ku tilmaaman ilaahu adigaan kuu mahad celin ilaahu adigaan dembidhaaf ku weydiisanoon kuu toobad keeni walidaalika nabigeenna sala allahu wasalam calayhi ayaa qudwo khayr walba iyo iftiin walba iyo nuur walba inoogu ah walaalayaal waa inuu qofku erayadaa uu badiyo markuu is yidhaaho maalmahan xaaladaadu ma wanaagsana oo wakhtigaagu wuu soo dhowaaday sida nabiguba sala allahu wasalam calayhi uu u badi jiray erayadan marka wakhtigiisu uu soo dhowaaday subxaanaka wabixamdik astakfiruka wa atuubu ilayk waxaa kaloo tusinaya oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sunnadiisu ay ahayd marka wakhtiga qofku uu soo dhowaado inuu aad cibaadadii uu u laba jibaaro waxaa tusinaya xadiiskii markaa faadima bintu rasuulillaah sala allahu wasalam calayhi waxay leedahay faadima bintu rasuulillaahi sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa igu yidhi bay tidhi ina jibriila kaana yucaariduni alqur'aana kula sanatin mara wainahu caaradani alcaama maratayn walaa araahu ilaa xadara ajalii xadiiskaas bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey waxay tidhi faadima bintu rasuulillaahi sala allahu wasalam calayh wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil ayaa faadimay qur'aanka sanad walba ayuu igu dul akhrin jiray aniguna waan ku dul akhrin jiray sanad walba hal mar ayuu igu dul akhrin jiray anna waan ku dul akhrin jiray laakiin sanadkan jibriil hawshii waa bedelay oo laba goor ayaa qur-aanka aanu dhammaynay sanadkan aniga iyo jibriil arrinkaana wax kale ma ahane faadimay waxaan u malayn in wakhtigaygii uu soo xaadiray walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waad arkaysaan walaalayaal meeshii qur-aanka hal mar uu ka dhammayn jiray laba goor ayuu sanadkaa uu dhammaynayay nabiga sala allahu wasalam calayhi isaga iyo jibriil walidaalika abu hurayra ayaa isaguna wuxuu warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay buu yidhi kaana yactakifu fii kulli ramadaan casharata ayaam falama kaana alcaamu aladii qubida fiih ictakafa cishriina yowma wuxuu yidhi abu hurayra nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan kasta wuxuu ictikaafi jiray oo masjidka uu ku nagaan jiray masjidka uusan ka bixi jirin toban maalmood laakiin waqt sanadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu oofsanayay hawshii waa bedelay oo labaatan ayuu ka dhigay ictikaafkii taasoo walaalayaal ina tusinaysa qof walba marka wakhtigiisu uu soo dhowaado inay maaragtaahay laba jibaarto camalkii ay samayn jirtay ayaa nebigu sala allahu wasalama calayhi taa tusaale inooga dhigahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo tusaale uu u ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oonu uga dayanaynaa walaalayaal adduunyadan inaanaanu ku kadsoomin inaysanna khayaanin inaysanna kedin oo mar walbaba aanu iska riixno oo xataa hadday inoo timaado aanu walaalayaal iska riixno intaannu raadin lahayn oo aannu ku qooqi lahayn oo aannu ku kibri lahayn oo daaro dhaadheer iyo dabaqyo dhaadheer aannu ka fakeri lahayn waa in walaalayaal adduunyada khayaanadeeda iyo makrigeeda aanu iska celinonu iska riixno liannaha adduunyada xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa ciqaab xalaasheeduna xisaabta uunbay kugu badin xaaraamteeduna waa ciqaab iyo caro ilaahay subxaanahu watacaala walidaalika nabigeenna taa tusaale inoogu ahaa sala allahu wasalama calayhi oo xadiiskii xadiiskii uu daarami uu sunankiisa ku warinayay xadiiskii daarani uu sunankiisa ku warinayay xaakimna uu mustadragiisa ku wariyey xaakimna uu sanadkiisa uu saxiix yeelay ayaa waxa uu sheegay addoonkii nabigeenna sala allahu wasalama calayhi uu lahaan jiray ee la odhan jiray abi muwayhiba ayaa wuxuu yidhi rasuulkaa igu yidhi sala allahu wasalama calayh innii qad uutiitu bimafaatiixi khasaa'ini addunya waalkhuldi fiiha huma aljanna fakhuyirtu bayna dalika wa bayna liqaa'i rabbi qultu biabii anta wa ummii khud mafaatiixa khasaa'ini addunya waalkhulda fiiha huma aljanna qaala laa wallahi yaa abaa muwayhiba laqad ikhtartu liqaa'a rabbi wuxuu yidhi addoonkan abi muwayhiba rasuulkaa igu yidhi sala allahu wasalama calayh waxaa lay siiyey khasnadaha adduunyadoo dhan waxaa hanti yaalla furayaashii lagu furi lahaa haddaan lacag doonahayo haddaan dahab doonahayo haddaan fidlo doonahayo haddaan daaro dhaadheer doonahayo wax walba oon doonahayo furihii adduunyada ayaa lay siiyey iyo inaan adduunyada ku waaro ilaa qiyaamaha uu ka dhacahayo aan iska noolaado markaas ka bacdina anigoo adduunyo ka dhergay aan janno iska galo iyo hadda in nafta lagaa qaado oo rabbigaa aad la kulanto subxaanahu wa tacaala oo adduunyo aad iska nacdo oo rabbigaa kulankiisa aad ka jeclaato arrintaasaa la ii khayaar geliyey abaamuwayhibow ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh markaasaan waxaan idhi buu yidhi alla aabbaheeyo hooyaday rasuulka ilaahayow ha lagugu furtee qaado khasnadaha adduunyadoo dhan iyo inaad adduunyada ku waarto kabacdina janno lagu geliyo taasaa kuu wanaagsane waxaan idhi buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh wuxuu yidhi maya abaamuwayhibow waxaan doortay kulankay rabbigay inaan hadda la kulmo adduunyana waxba ku fali maayo mana doonaayo rabbigay inaan la kulmo ridihiisa iyo raxmaddiisa inaan aado ayaan doortay oo ilaahay uu oofsado subxaanahu wa tacaala baleega walaalayaal innagu waxaanba dooranaynaa adduunyo ilaahay naga fogeynaysa naarna sababba noogu noqonaysa walciyaadu billaah nabigeenana sala allahu wasalama calayhi wuxuu iska nacay adduunyada furaheedoo dhan in lagu wareejiyo wuxuu doono uu ka daldasho kabacdina xataa aysan jannada ka mashquulinayn oo janno uu iska gelahayo markaasuu xataa diiday walaaliya subxaan allah taasi marka waxay tusaale inoogu tahay walaalayaal qofku mar walbaba inuu maaragtaahay adduunyada uu iska riixo oo asbaabta habaadka waxaa ka mid ah in ilaahay uu ku sugo markaad dhimanayso in adduunyada aad iska riixdo oo adduunyada aad iska ilaaliso oo adduunyada qalbigaaga aysan kaa gelinin mar walbaba daba rasuulkeenna sala allahu wasalam calayh markii xanuunkii xanuunkii uu ku geeriyoonahayay markuu qabtay waxaa qabtay xanuun aad u adag waxaa qabtay xanuun aad u culus walidaalik ayaa nabigu sala allahu wasalama calayh wuxuu odhanahay wuxuu odhanayay nabigu sala allahu wasalam calayh inna kadalika yushaddadu calayna albalaa wayudaacafu lana alajr xadiiskaas bayhaqi ayaa sunankiisa ku wariyey xaakimna wuxuu ku warinahayaa kitaabkiisa mustadraga wuuna saxiix yeelay xaakim nin saxaabiya ayaa nabiga soo booqday sala allahu wasalam calayh isagoo aada u xanuunsanahaya markaasuu go-yi nabiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ayuu saxaabigiisaa u taabtay markaasaa kulaylkii iyo qandhadii nabiga haysay sala allahu wasalam calayhi ayuu saxaabigaas wuxuu ka dareemay go-i korkiisa subxaan allah markaasuu yidhi rasuulka ilaahay oo alla qandhada ku haysaahay fara weynaa markaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh inna kadalika yushadadu calayna albalaa annagu haddaan nahay dadkii ambiyada ilaahay rusushii ilaahay balaayada waa nala ku adkeeyaa iyo imtixaanka si ajir fara badan aanu ilaahay uga helno subxaanahu wa tacaala haddaba ogaaw addoonkii ilaahayow ama addoonta ilaahayey markaad xanuunsato xanuunkii aad ku dhiman lahayd haddii xanuunka lagu laba jibaaro haddii aad hurdi weyso haddii aad harsan weyso haddaad fadhiisan weyso haddaad istaagi weyso haddii maaragtaahay dhinacaaga dhulku uu qaban waayo ogow in ilaahay uu khayr kula doonay ogow in ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtu uu kaa dhaqahayo ogow in xanuunkani uu sababkuugu noqonahayo adigoo saafi ah oo wax dembiya aan lahayn oo lagu soo dhaqay oo jiradu ay ku soo dhaqday inaad ilaahay la kulanto nabigaaga maxameda sala allahu wasalam calayhi arrinkaas uga dayo waa ka nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi balaayada iyo imtixaanka iyo jirada ayaa nala ku adkaynayaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirka uu noogu labalaabo si ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir fara badan aanu uga helno bal xataa nabiga sala allahu wasalam calayhi mar saxaabadu ay qandhadiisii la yaabeen xanuunkii uu ka geeriyoonahayay ayuu wuxuu ku dhawaaqay oo uu yidhi innii uucak kamaa yuucaku rajulaani minkum aniga waxay ahaysa buu yidhi oo lay saaray qandha laba qof oo ummadayda ka mid ah qabata ayaa kaligay ilaahay i saaray si ajirka ilaahay iigu badiyo haddaba dareenkaas ayaa la doonahayaa walaalayaal marka qofku maradkii xanuunkii ugu dambeeyey oo uu ku geeriyoonahan lahaa markii la saaro waa inuu sidaasoo kale fikirkiisu u noqdo waa inuu nabigiisa ku daydo sala allahu wasalama calayhi waa inuusan welwelin waa inuusan walbahaarin waa inuu sabro waa inuu adkaysto waa inuu qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahay inuu ku sabro ayaa la doonahayaa walaalayaal si ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkiisa uu u labalaabo si ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo raxmaddiisa uu ugu shubo laakiin qofku hadduu welwelo oo uu walaaco oo uu sabri waayo xanuunkiina waa uun ku soconahayaa oo welwelku wuxuu u tarahayo maleh wax ajirana ka heli maayo xanuunkiisa markaas walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayhi markii xanuunku uu ku soo adkaaday xanuunku markii uu nabigu uu ku soo adkaaday sala allahu wasalam calayh wuxuu aada ugu dadaalahayay isagoon xataa awoodi karin inuu istaago oo xataa istaaggu uu dhibahayo inuu masjidkii aado oo uu masjidka imaam uu ka soo noqdo oo dadka muslimiinta uu salaada tujiyo oo dadka muslimiinta uu duceeyo la dardaarmo ayuu ku dadaalayay nabiga sala allahu wasalam calayh walidaalik caaisha waxay leedahay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunka uu ku cuslaaday waxaa nabiga aanu ku fariisanay baaf weyn wuxuu yidhi markaa nabigu sala allahu wasalam calayh toddoba haamood oo qabow waa toddoba haamood oo biyo ah igu shuba subxaana allah bal walaalayaal nabigeenna sala allahu wasalam calayhi qandhada haysa iyo xanuunka haya intuu la egyahay eega intaa wuxuu doonahayaa xoogaa yaroo nafisaya qabowwa inuu ka helo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam haamankaa biyaha ah ayaa lagu shubahayay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam markii biyaha lagu shubaba wuxuu doonahayaa inuu istaago markaasuu miir daboolmahayay markaasuu dhahayay salaadii ma la tukaday markaasaa la dhahayay nabi allow adigaa lagu sugahayaa maya bal haddana biyo kale igu shuba markaasuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu xoogaa yaroo fudayda helo ayuu isku dayahayaa inuu istaago si salaada jamaacada uu tukado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkaas iyo sunnadaas uu waafajiyo markaasuu haddana miir daboolmahayay sidaasaa la doonahayaa walaalayaal athabaat cinda almamaat markii la dhimanahayo in sidaa loo sugnaado in sidaa aanu u sugnaanno in nebiga sidaa aanu uga dayanno ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu sidaasoo kale ilaahay inoo sugo sidaa nebigeenna sala allahu wasalam calayhi raadkiisa aanu u raacno oo marka xanuunkii aan ku dhimanahayn uuna qabto walwal iyo walbahaar iyo munkaraad iyo akhlaaq xuxun iyo su'ul khaatima inuu ilaahay naga ilaaliyo ayaannu ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala walidaalik ayaa markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sakaraadkii markuu u soo xaadiray ayaa caaisha waxay leedahay maa aqbidu axadan yuhawanu mowtun bacda aladii ra'aytu min shiddati mowti rasuuli illaahi sala allahu wasalam calayh waxba qof ku majeersan maayay tiri in sakraatu mowd looga fududaynahayo mar haddaan arkay rasuulka sala allahu wasalama calayh sida uu sakaraadku maaragtaahay u dhibahayay qofna ku farxi maayay tiri sakaraad loo fududeeyo maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam sakaraadkuba uu ku adkaaday waxay leedahay caaisho ra'aytu rasuula allahi sala allahu wasalama calayh wa huwa bilmowt wa cindahu qadaxun fiihi maa wa huwa yudkhilu yadahu fi lqadax ثuma ymsaxu wajhahu lmaa ثuma yaquul allahuma acinnii calىa gamaraati اlmowt aw sakaraati اlmowt wa fii riwaaya anahu jacala yaquul laa ilaha ila اllah ina lilmowti sakaraat waxay tihi caaisho rasuulka sala allahu wasalam calayh ayaan arkay bay tihi markuu sakaraadahayay isagoo weel biyo ah agta intuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ha la iisoo dhiga yidhi weelkii biyaha lahaa gacanta gelinahaya oo wejiga ku masaxanahaya oo intaa xoogaa nafisaya qabow ka raadinahaya markaasuu wejiga markuu biyaha ku masaxdu wuxuu dhahayay allaahumma acinnii calaa khamaraati almowt aw sakaraati almowt ilaahow xanuunka geerida iigu kaalme ilaahow iiga kaalmee xanuunka geerida riwaayo kale waxaa ku sugnayd inay caaisha ay dhahaysay nabigu wuxuu dhahayay sala allahu wasalam calayh laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat laa ilaaha ila allah alla dhimashadu waxay leedahay xanuun ayuu dhahayay nabigu sala allahu wasalam calayh walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal isagoo sidaas xanuunkiisu uu adkaa oo sidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisa biyaha ugu mayrahayay oo sakaraadku sidaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay uga magangelahayay adaygiisa iyo dhibaatadiisa ayaa haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam intaa wuxuu ku jiray wacdi iyo muxaadara jeedin iyo tarbiya iyo tawsiya ayuu ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii sakaraadku uu qabanayay ereyada uu ku dhawaaqahayo ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa asalaata salaah wamaa malakat aymaanukum waroy salaada ku dadaala war salaada ku dadaala war salaada ku dadaala qof walba waxay midigtiisa ku hayso aakhira waa laga weydiina ha u naxariisato hadday tahay addoommadii hadday tahay xoolihii hadday tahay carruurtii ay tarbiyaynaysay qof walba waxay midigta ku hayso aakhiro waa la weydiin warow ilaahay ka baqa sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tarbiyo iyo dardaaran iyo tawsiya ayuu u hayay nabiga sala allahu wasalam calayhi isagoo markaa sakaraadkiina uu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa uu ku yahay ayaa nabigu uu sugnaa ayuu nabigu ummadiisa tarbiyeynayay iyadoo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunku uu aada ugu adkaa oo biyaha wejigiisa uu ku rushaynahayo oo sakaraatu mowdka xanuunkiisa uu hayo ayaa haddana nabiga qalbigiisa waxaa ka guuxahayay iyo carabkiisii sharafta badnaaba ihtimaam biumuuri l umma wuxuu laxadaadkaa ugu dambeeyey uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka murgoonahayay arrimaha ummaddiisa ayuu ka murgoonayay nabiga sala allahu wasalama calayh walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay sida bukhaarigu uu saxiixiisa uu ku warinayo ereygii ugu dambeeyey ee nabigu uu ku hadlo sala allahu wasalam calayhi wuxuu ahaa maca arafiiqi alaclaa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ilaahu dabaqa ugu sarreeya iyo meesha ugu sarraysa ee jannada ayaan ku weydiisan ilaahu rafiiqii iga dhig ambiyadii iga horraysay iyo kuwa iimaanka badan iyo shuhadada iyo saalixiinta kuwaas ayaa ugu wanaagsan wax lala rafiiqee ilaahu kuwaas rafiiq iiga dhig kelimadaas ayaa ugu dambayshay tiri caaisho wax uu nabigu ku hadlo sala allahu wasalam calayhi markuu kelimadaa nabigu uu ku dhawaaqayna waxay tidhi xataa qubida wamaalat yaduh gacantiisii ayaa hoos u soo degtay ewel gacantiisa ayuu kor nabigu u taagayay markuu ducaysanayay oo uu dhahayay maca arafiiqi alaclaa maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa markuu dhahayay gacantiisa ayaa kor u taagnayde markii naftu ay ka baxday ayaa gacantii markaa dhulka ay ku soo laabatay bay tiri caaisho sidaasaa marka nabigeenna sala allahu wasalam calayhi walaalayaal mamaadkiisa iyo geeridiisu ay ahayd sidaasuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sabar iyo tawciya iyo tarbiya iyo ducaa ayaa uu ku khatimay nabigu calayhi salaatu wasalaam cumrigiisii qaaliga ahaa ilaahay shafaacadiisa ha nagu arsuqo nabiga jacaylkiisana ilaahay qalbigeenna ha ka buuxiyo mutaabacadiisa iyo raadraaciisana ilaahay ha nagu arsuqo subxaanahu watacaala siduu nabigeennu uu ku dhintay oo sharafta iyo qiimaha badnaydna ilaahay sidaasoo kana ha inoo qadaro subxaanahu watacaala walidaalika waxaa la doonahayaa walaalayaal thabaat athabaat cinda almamaat marka qofku uu dhimanahayo sidaasoo kale inuu maaragtaahay isku dayo inuu u sugnaado ilaahayna ou weydiisto subxaanahu watacaala inuu sidaasoo kale uu u sugnaado waxaa kaloo dadka thaabitiinta ka mid ahaa oo sugnaaday markay dhimanahayeen nebiyullaahi yacquub ayaa ka mid ahaa tusaalaha ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waa ka ilaahay subxaanahu watacaala markuu dhimanahayay nebiyullaahi yacquub waa ka ilaahay ka hadlay waa ka ilaahay yidhi subxaanahu watacaala am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahak وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala markii nebi yacquub geeridu ay u soo xaadirtay oo naftu ay ka baxaysay oo uu sakaraadahayay ayuu wuxuu isugu yeedhay carruurtiisii markaasuu su-aal weydiiyey uu la dardaarmay oo wuxuu yidhi maa tacbuduuna min bacdi war aniga gadaashay maxaad samaynaysaan maxaad caabudaysaan aniga gadaashay aniga gadaashay maxaad caabudaysaan ood samaynaysaan waxay carruurtii ugu jawaabeen nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik waxaanu badinaynaa cibaadada rabbiga aabbayaashii adiga kaa horreeyey rabbigii ay caabudi jireen ayaanu caabudaynaa oo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq aha halkaa ilaahu unbaanu caabudaynaa waxaanu noqonaynaa dad ilaahay u hoggaansamay subxaanahu wa tacaala walidaalik waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ayaddaa inoogu sheegahaya am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt mowdkiyaa u soo xaadiray naftiyaa ka baxaysa wuu sakaraadahayaa nebi yacquub markaasuu dardaaran bixinahayaa walaale markaasuu carruurtiisii taqwada iyo alla ka cabsiga iyo xusnulkhaatima ayuu maaragtaahay uu kala murgi ayuu ku badinahay taasoo kale ayaa marka waxaa loo baahan yahay walaalaya tawsiyaadka iyo habaadkaasoo kale inaannu maaragtaahay ku dadaalno ayaa loo baahan yahay walaalayaal waxaa kaloo ka mid ahaa dadka taariikhdu ay qortay althaabitiina cinda almamaat dadka taariikhdu ay qortay oo iyaguna sugnaaday marka ay dhibanahayeen waxaa ka mid ahaa bilaal ibnu rabaax bilaal ayaa ka mid ahaa mu'adinu rasuulillaahi sala allahu wasalam calayh ninkii mu'adinkii ugu weynaa ee rasuulka u addimi jiray masjidkiisana ka addimi jiray sala allahu wasalam calayh waxa uu warinaya imaamu dahabi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho siyar aclaami nubala markuu ka taariikhaynayay fii tarjamati bilaal ibni rabaax wuxuu yidhi dahabi lama اxtudira bilaal qaala gada nalqa alaxiba muxamada waxisbah muxamada waxisbah qaala taquulu imra'atuh waa waylaah faqaala waa farxaah wuxuu yidhi imaamu dahabi raximah اllahu tacaala bilaal markii sakaraadku u soo xaadiray oo naftu ay ka baxaysa wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibata muxamada waxisbah alla berriyaan la kulmahayaa dadkaan jeclaa nebi muxamed sala allahu wasalam calayhi iyo jamaacadiisii ayaan barsakha iyo adduunka barsakhan iyo ciidan hoosteeda ayaan kula kulmahayaa huu yidhi alxamdu lilaah ilaahan u mahad celin uu yidhi alxamdu lilaah xaaskiisii oo markaa markuu bilaal uu dhimanahayay agtiisa fadhisay ayaa waxay tidhi waa waylaah alla baayey alla ninkaygaa iga dhimanahaya halaagaygay markaasuu bilaal wuxuu yidhi waa farxaah alla anigana farxadaydaay qosol iyo farxad iyo jacayl ilaahay iyo jacaylkii rasuulka sala allahu wasalam calayh ayaa sidaa nafta uga baxday walaalayaal bilaal isagoo qoslahay oo dhimashada ku faraxsan oo rabbigii la kulankiisa ku faraxsan ayaa naftu ka baxday walaalayaal walidaalika sidaasaa la doonahayaa walaale inuu qofku asbaabta habaadka uu raadiyo ilaahayna uu weydiisto ilaahay inuu sugo subxaanahu wa tacaala cinda almamaat nas'al allaha tacaala an yuhabitanaa cinda almamaat calaa kalimati tawxiid bimanihi wa fadlih wa karamihi wa juudih ilaahay hana sugo subxaanahu wa tacaala dadka qaaraa walaalayaal marka geeridu ay u soo xaadirto waxay dib u eegahayaan wixii xunka ahaa oo qalbiga ay ka jeclaayeen oo xoolihii ay ka dhimanahayeen caruurtii guryihii boosaskii dukaamadii ay ka dhimanahayeen geeloodii arigoodii markaas uunbaa waxaa xumaantada ah oo waxba aan u taraynin ilaa ewel uunbay jeclaayeene ayaa qalbigooda ka soo guuxahaya walidaa waxaa sheekooyinka lagu sheega nin odayaha lagu yidhiyaa layidhi dardaaran waad dhimanaysa tawxiidkana ku dhawaaq markaasuu yidhi waxaa la yidhi wuxuu yidhi inaan jooga jeclay war hayeed joogi mayside qof joogaysaana ma jirtee waad socotaahe dardaaran inaan jooga jeclay ayaa nafta uga baxdayaa layidhi walciyaadu billaah dadka qaarkood waxaa la arkay iyagoo heesahaya in naftu ay ka baxday walaalay oo heeshihii caashiq iyo jacaylka iyo munkarka iyo foolxumada iyo beenta iyagoo ku dhawaaqahay ayaa naftu ka baxay dadka qaarkood oo dallaalay ahaan jiray oo meeshii dikriga ilaahay subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar meeshii iyo qiraa'at lqur'aan khayrkaa meeshay carabkooda ka badi lahaayeen maadaama habeen iyo maalin ay leeyihiin saddex ku dar iyo laba ku dar iyo shan ku dar ayaa nafta qaarkoodna uga baxday kuwii dallaalayga ahaa afar ku dar shan ku dar iyagoo dhahaya ayaa naftii ka baxday walciyaadu billaah walidaalika qof walba kullu mri'in yamuutu calaa maa caasha calayh qof walbaa wuxuu ku dhintaa wuxuu ku noolaa iyo wuxuu jeclaan jiray intuu noolaa ayuu ku hadaaqaa walaalayaal nas'alu llaaha tacaala xusna alkhaatima walistiqaama waxaa ka mid ahaa dadka haabidiinta ah oo ilaahay uu sugay subxaanahu wa tacaala saxaabigii weynaa ee abi hurayra ayaa ka mid ahaa wuxuu warinahayaa cabdullaahi ibnulmubaarak kitaabkiisa zuhdi wuxuu ku sheegay ibnu sacadna uu ku sheegay kitaabkiisa dabaqaat alkubraa abu nucaymna uu ku sheegay xilyat alawliyaa dahabina uu ku soo guuriyey siyaru aclaami nubala in markuu dhimanhayay abu hurayra uu u soo galay ninkii xilligaa madaxda ahaa ee marwaan markaasuu wuxuu yidhi marwaan markuu abu hurayre soo booqday shafaaka allaahu yaa abaa hurayra abaa hurayro ilaahay ha ku caafiyo subxaanahu wa tacaala ayuu ku yidhi markaasuu abu hurayra wuxuu yidhi allaahumma innii uxibu liqaa'ak fa axiba liqaa'i ilaahu anigu waxaan jecelahay inaan kula kulmo inaad nafta iga qaadid waxaad ii diyaarisay oo khayra inaad ila kulmiso ilaahu adiguna kulankayga jeclaaw ninkii soo booqanahayo marwaan markuu albaabka ka sii baxayana nafta ayaa ka baxday subxaan allah isagoo ducaysanahaya abu hurayra oo dhahaya ilaahow kulankaagaan u hilowsanahay ilaahow kulankaagaan jecelahay ee rabbiyow kulankayga jeclaaw isagoo dhahaya ayaa naftii walaalayaal ka baxday subxaan allah ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale hanugu dilo walaalayaal waxaa kaloo ka mid ahaa min althaabitiina cinda almamaat dadka sugnaaday markay dhimanahayeen waxaa ka mid ahaa mucaawiyatu bni abi sufyaan mucaawiyatu bni abi sufyaan markii geeruuda ayuu soo xaadirtay wuxuu yidhi ifariisiya waa la soo fariisiiyey fa jacala yadkuru llaaha tacaala wayusabbixuh markii la soo fariisiiyey xataa ma fariisan karo sakaraadkii ahaya markii la soo fariisiiyey ayuu wuxuu carabka ku dhuftay oo u daldalay dikriga ilaahay ee tasbiixda subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ayuu dhahayay markaasuu markuu dikrigaa dhammeeyey ayuu wuxuu ku khatimay duco wuxuu yidhi mucaawiyatu bni abi sufyaan allaahumma yaa rab irxam ishaykha alcaasi waalqalba alqaasi allaahum aqil ilcahra waqfir izallah wajud bixilmika calaa man laa yarjuu hayrak walaa yahiqu biaxadin siwaak dahabi ayaa ku soo guuriyey qisada kitaabkiisa siyar aclaami nubala wuxuu yidhi markuu dikrigii dhammaystay mucaawiyatu bni abi sufyaan ilaahow odogan caasiga ah oo kugu caasiyey ilaahow u naxariiso ilaahow qalbigan qalalay u naxariiso waa tawaaduc wa hadman linafsih ilaahay isu liidahayaa subxaanahu wa tacaala oo isu dullaynahayaa inta qofku ilaahay uu isu liido oo ilaahay uu isu dulleeyo oo isu dullayntaada ilaahay intay la eg tahay ayaa ilaahayna ku jeclaadaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markaa mucaawiyatu bni abi sufyaan saxaabiga ilaahu simbirrixaadkii aan simbirrixday iyo kufidii aan kufkufi jiray ilaahow ii dhaafo i cafi ilaahow dulqaadkaaga qof adiga maahane qof kale aan rajaynaynin ilaahow naxariistaada ugu deeq oo qof kale aan ku kalsoonayn adiga mooyee sidaas ayaa naftu uga baxday isagoo ducaysanaya ilaahay xusahaya oo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbigiisa uu ka qoyan yahay ayaa sidaa nafta uga baxday mucaawiyatu bni abi sufyaan marka saxaabadii nebiga sala allahu wasalam calayh waxay ka qaateen hadyigii iyo nuurkii iyo khayrkii iyo siiradii nebiga sala allahu wasalam calayhi iyo manhajkii wanaagsanaayee nuurahayey iftiimahayey ayay ka qaateen ay ka dhaxleen nabiga sala allahu wasalam calayh walidaalika sidaasaa mid waliba ahi oo saxaabada ka mida intani tusaalooyin uun baanu u qaadqaadanaynaa mooyee asxaabta kulligood sidaasay walaalayaal haabitiin cinda almamaad u ahaa iyo salafkii iyo culimmadii ka dambaysay guud ahaanba sidaasay u ahaayeen qof walboo alle ku xidhan oo alle yaqaan ahaan jiray intuu noolaana sidaasuu mar walaalayaal noqon walidaalika ay carabtu ku mahmaahaan kullu inaa'in bimaa fiihi yarshax weel walbaahi waxa ku jira ayuu la dhididaa weelka haddii qumba haddii subag lagu shubo subagii uunbuu dhididkiisu noqdaa haddii weelka baraf lagu shubana dhididkiisu baraf uunbuu noqdaa walidaalika qofka ilaahay jeclaan jiray intuu caafimaadka qabay oo xoogga uu lahaa rasuulkiisa jeclaa jiray sala allahu wasalam calayhi daacada iyo khayrka ku dadaali jiray hadhow markii xaaladdu ay ku cuslaato hadhow markuu caqligiisu isku dardarmo hadhow markay indhuhu ay taagmaan markii carabku gadaal uu u aruuro markii wax waxu tarahaya aysan jirin waxuu xasuusanahayaa daacadii iyo khayrkii iyo wanaaggii qalbigiisa uu bartay ayuu xasuusanahayaa walaalayaal markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dilahayaa khaatimada wanaagsan iyo ilaahay towxiidkiisa ayuu rabbi ku dilahayaa subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa dadka haabitiinta ahee sugnaaday saxaabigii la odhan jiray camru bnul caas camru bnul caas dadka haabitiinta ayuu ka mid ahaa min althaabitiina cinda almamaat walidaalika wiilkiisii ayaa la joogay camru bnul caas markuu dhimanahayay cabdulaahi bnu camri bni alcaas wuxuu yidhi aabbahay markii wakhtigiisu uu dhammaaday oo naftii ay qabatay oo sakaraadku uu yimid wuxuu dhahayay allaahumma innaka amarta biumuur wanahayta can umuur taraknaa kahiiran mima amart waratacnaa fii kahiirin mima nahayt allaahuma laa ilaaha ilaa anta huma akhada biibhaamih falam yazal yuhallilu xataa faadat ruuxuhu daahira aharkaas waxaa warina waxaa qoray taariikhu dimishq ayaa laga soo guuriyey taariikhu dimishq waxaa kaloo qoray imaamu dahabi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa siyar aclaami nubala waxaa kaloo aharkaa warinahaya imaamu axmed kitaabkiisa musnadkiisa ayuu ku wariyay isaguna inuu sidaa u geeriyooday cabdulaahi camru bnu lcaas walidaalika walaalayaal camru bnu lcaas saxaabigan wuxuu yidhi markii sakaraadku uu soo xaadiray ilaahayow arrimo fara badan ayaadna amartay wax badanna waad naga reebtay wax badan ilaaho waan ka tagnay oo waxaadna amartay ka mid ah wixii aad naga reebtay oo xaaraamtaana ilaaho waannu iska daaqnay allaahuma laa ilaaha ilaa anta ilaahu saacaddan waxaan kuu qiri adiga mooye ilaah kale inuusan jirin wuxuu yidhi wiilkiisii oo ag taagnaa fartiisii ayuu kor u taagay isagoo aabbahay odhanaya allaahuma laa ilaaha ilaa anta kama suulin inuu aabbahay towxiidsanayo ilaa ruuxdiisii daahirada ahayd ilaahay uu ka qaaday subxaanahu wa tacaala sidaasay ahaayeen walaalayaal dadkii cibaadada ilaahay iyo daacada ilaahay iyo khayrka dadkii ku dadaalay qalbigooda iyo qaalabkooda iyo jirkooda uga caada dhigay waxa khayrka leh sidaasay si khayr leh oo sharaf leh oo wanaag leh oo maamuus leh ayay ku dhinteen walaalayaal ilaahay jidkooda hana qaadsiiyo sidaasoo kale oo khayrka badan ilaahay hanugu dilo subxaanahu wa tacaala riwaayo kale waxaaba ku sugnayd inuu odhanayay allaahuma innaka amartanaa fa adacna wanahaytanaa farakibna walaakin laa ilaaha ilaa anta inuu odhanahayay laakiin riwaayadii hore uun haddaanu soo marnay uunbay isku macno noqonahayaanun waxaa kaloo ka mid noqonahay waxaa kaloo ka mid ah dadkii haabitiinta ahaa ee sugnaaday marka ay geeriyoonahayeen ninkii la odhan jiray caamir bnu cabdilqays caamir bnu cabdilqays siyar aclaami nubala wuxuu dahabi uu ku sheegay dabaraanina uu ku wariyey kitaabkiisa mucjamu lkabiir markii malaku mowdku uu soo xaadiray caamir bnu cabdilqays wuu ooye waxaa la yidhi maxaa kaa ooyeysiinaya caamir ibnu cabdulqaysow wuxuu yidhi maa abkii jazacan min almowt walaa xirsan cala addunya walaakin abkii calaa dama'i alhawaajir wa qiyaami alleyl wuxuu yidhi anigu ooyi maayo dhimasho oon ka argagaxayo iyo dadaal adduunya aan ku dadaalahayo oon leeyahay adduunyaad ka dhimanaysaa ma uu ooyahay laakiin waxaan u ooyahayaa buu yidhi oonkii soonka ilaahay dartii aan u haraadi jiray u oomi jiray soomkii aan ka dhimanahayo qiyaamuleylkii aan jeclaa oon ka tegahayo cibaadadii oon ku raaxaysan jiray oon ka dhimanahayo saxiifadaydii acmaasha lagu qori jiray warqadaydii acmaasha lagu qori jiray oo hadda la duuduubahayo oo wax cibaada aan la ii qoray oo wakhtigaygu uu gabagaboobay oo cibaadadii aan ka tegahayo intaa uun baan la ooyahayaa uu yidhi adduunya waxba ku fali maayo baleega walaalayaal qofna markuu uu dhimanahayo wuxuu la ooyahayaa uu la calaacalahaya xanuunka haya sabar la-aan sabar la-aan iyo qadaha ilaahay uusan raalli ku noqonayn iyo geela iyo looda xunta ah iyo dukaanka iyo baqaarka uu ka dhimanahayo uunbuu sii iljalleecahay markaasuu taa la ooyahay caamir ibnu cabdilqaysna wuxuu la ooyahayaa qiyaamuleylkii uu ka dhimanayo baleega walaalaya inta inoo dhexaysa dadka ayo inagu wuxuu ka ooyahayaa soomkii uu ka dhimanahayo subxaana allah waxaa kaloo ka mid ahaa dadka haabitiintaa haabitiina cinda almamaat cumar bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis waxaa dahabi kitaabkiisa siyarka uu ku wariyay cumar bnu cabdilcasiis markii malakumowdku soo xaadiray oo uu sakaraadahayay wuxuu yidhi fariisiya waa la fariisiyey markaasuu wuxuu yidhi ana aladii amartanii yaa rab faqasartu wanahaytanii facasaytu walaakin laa ilaaha ila allah uma qaala inii la araa xadaratan maa hum biinsin walaa jin uma qubida raximahu allahu tacaala wafii riwaayatin kaana yatluu qowlahu tacaala tilka addaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin waxaa dahabigu uu ku warinayaa kitaabkiisa siyarka ah cumar bnu cabdilcasiis markii sakaraadku uu soo xaadiray oo madaxweynihii caadilka ahaa oo adduunka ka buuxiyey runta iyo cadaaladda iyo khayrka iyo daacada wuxuu yidhi ifariisiya xataa ma awooday inuu fadhiisto naftii ayaa ka socota adduunyadii ayuu ka tegahay nolol cusub ayuu qaabilahaya waa la fadhiisiiyey markaasuu wuxuu yidhi ilaahow waxaan ahay qofkii aad ii amartay oo ka gaabiyey daacadaada xumaan ayaad iga reebtay waan ku caasiyey laakiin laa ilaaha ila allah laakiinuu muxanqirahaya oo isku hadlaynahayaa tawxiidka laa ilaaha ila allah markaasuu meel kora ayuu eegay markaasuu wuxuu yidhi cumar bnu cabdilcasiis waxaan arkahayaa wax badanee guriga soo buuxiyay hortayda taagtaagan oo jinni aan ahayn insina aan ahayn ayaan u jeedaa buu yidhi hadalkaa oo lagu fasiray malaa'igtii raxmadda malaa'igtii naftiisa qibdoon lahayd oo naxariista in ilaahay uu tusay markaasuu wuxuu akhriyey qowlka ilaahay tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin aayaddaas markuu akhriyana naftu way ka baxday cumar bnu cabdilcasiis isagoo ducaysanahay isagoo tawxiidahay isagoo qur-aanka akhrinahay isagoo sifaatkii ahluljannada tilmaamihii ahluljannada aayaddii ka hadlaysay isagoo akhrinahaya ayaa naftu ka baxday walaalayaal aayaddaasoo macnaheedu ay tay taasi waa daartii aakhiro daarta aakhiro waxaanu u yeelaynaa oo ku liibaanay kuwa ardadan aan ku kabrin ardadana aan fasaadin ciribta dambena waxay u sugnaatay dadka ilaahay ka baqahaya subxaanahu wa tacaala waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin sidaa isagoo dhahaya cumar bni cabdilcasiis ayaa naftu ka baxday walaalya walidaalika sidaasaa dadka saalixiinta ah ee owliyada ilaahay ah oo daacada ilaahay ku dadaalay sidaasay u dhinteen qof walboo daacada ilaahay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ku dadaashana oo taqwada iyo iimaanka iyo camalka saalixa xoogga saartana sidaas uunbay ku dhimanaysaa ilaahayna hana hana waafajiyo dhammaanteen subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid ahaa dadka thaabitiinta ah caliyu bnu saalix ibnu xay sheekhii la dhihi jiray waa sheekhii heer kuufaad kaana ra'san fi lcilmi waalcamal wuxuu ahaa cilmiga iyo camalka culimmada loogu dambeeyay ayuu ahaa wuxuu geeriyooday boqol iyo konton iyo kowdii taariikha hijiriga waxaa la joogay sheekhaasi markuu dhimanahayay cali binu saalix ibnu xay walaalkii xasan binu saalix ayaa ag fadhiyey wuxuu yidhi walaalkay markii mowdku uu soo xaadiray indhihiisa ayuu kor u taagay markaasuu wuxuu akhriyey aayaddan maca aladiina ancama allaahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqaa huma kharajat nafsuh wuxuu yidhi walaalkay caliyu bnu saalix markii malaku mowdku u soo xaadiray indhihiisa ayuu kor u qaaday markaasuu wuxuu yidhi maca aladiina ancama allaahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqaa ilaahow kuwii aad u nicmaysay ilaahow jidkooda iyo raadkooda i raacsii oo ambiyadaadii ah dadkii ku rumeeyey iyo shuhadadii iyo dadkii wanwanaagsanaa ah ilaahu kuwaa rafiiqi iga dhig markaas ayaa naftu ka baxday buu yidhi subxaan allah markaas ayaa naftu ay ka baxday buu yidhi waan eegnay buu yidhi oon fiirinnay marka waxaan aragnay buu yidhi markii naftu ay ka baxday ilaa dhinacaaba duleelay buu yidhi oo dadka ahaladiisa iyo xaaskiisa iyo walaalihii wuxuu ka qarin jiray feerta dhan ayaa dhinac ka duleeshaday labada feerood inta udhexeeya intay duleeshadeen ayaa ilaa caloosha duleylkii uu gaaray qof ogaatayna ma jirin ilaa markuu dhimanayo uun baan ogaanay saasuu saabir u ahaa oo jirrada xataa uu qarsanayay oo cid xataa jirradiisa ogayd aysan jirin xataa ahalkiisu aysan ogayn waxaa ka mid ahaa dadka sugnaaday walaalayaal ilaahay hana sugee subxaanahu wa tacaala cabdullaahi ibnulmubaarak ayaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnulmubaarak waxa uu warinahayaa imaamu dahabi kitaabkiisa siyar aclaami nubala wuxuu ku sheegay markii cabdullaahi ibnu mubaarak loo soo xaadiray nin ayaa isku dayay inuu tawxiidka u qabto oo markuu dhimanahayay tawxiidka inuu u qabto ayaa nin isku dayay wuxuuna yidhi qul laa ilaaha ila allah cabdullaahi ibnu mubaaragow waxaa tidhaa laa ilaaha ila allah waa yidhi cabdullahi ibnu mubaarag laa ilaaha ila allah ayuu yidhi haddana ninkii waa ku celiyey haddana waa ku celiyey haddana waa ku celiyey cabdullaahi mubaarak isagoo sakaraadkii haya ayuu wuxuu yidhi lasta tuxsin wa akhaafu an tu'diya musliman bacdi idaa laqantanii faqult laa ilaaha ila allah huma lam uxdid kalaaman bacdaha fadacni faidaa axdadtu kalaaman falaqinii xataa takuuna aakhira kalaami wuxuu yidhi sida dadka tawxiidka loogu qabto markay dhimanahayaan walaalkaygiiyow ma garanaysid waxaana ka baqahayaa muslin aniga iga dambeeya inaad dhibto markaad wax u laqinayso qofka waxaa la yidhaahuu yidhi hal mar laa ilaaha ila allah markuu qofku laa ilaaha ila allaahu yidhaaho oo dhiman raba waa laga aamusaa buu yidhi qofka sakaraada haya waa dhibtooyin yahay isagaa isku mashquulsan hal mar hadduu tawxiidkii ku dhawaaqay tawxiidka kabacdina uusan hadlin bis intaasaa ku filan ee sidaa ogaa wuu yidhi bal eega walaalayaal cabdullaahi ibnulmubaarak isagoo markaas dhimanahaya oo culayska uu hayo iyo sakaraadka haya iyo xanuunka haya ilaahay subxaanahu wa tacaala uun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warqabo ayuu sidaa walaalayaal uu u irshaadinahayay dadka oo sidaa uu u wacdinahayay oo sidaa uu tacliim u waday oo sidaa uu cilmiga dadka u barahayay walaalayaal waxaa ka mid ahaa dadka haabitiinta ah athaabitiin cinda almamaat alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala musani ayaa la joogay oo ardaygiisii ah marka imaamu shaafici naftu ay ka baxaysay sakaraadkana uu usoo xaadiray wuxuu yidhi imaamu lmusani sida bayhaqi uu ku warinahayo qisadan kitaabkiisa la yidhaaho manaaqib shaafici dahabiguna uu ku sheegay siyar aclaami nubala taajudiinu subkina uu ku sheegay kitaabkiisa dabaqaat shaaficiya alkubra wuxuu yidhi musani waxaan u soo galay buu yidhi imaamu shaafici xaniinkii uu ku dhimanahayay isagoo ku sugan ayaan u soo galay waxaan idhi buu yidhi sheekhaygiiyo maxaad ku waabariisatay markaasuu madaxiisii uu kor u soo qaaday sheekhu wuu isoo eegay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi asbaxtu min addunyaa raaxila waliikhwaanii mufaariqa walisuu'i camalii mulaaqiya wa cala allaahi waarida ma adrii ruuxii tasiiru ilaa jannatin fa uhaniyaha aw ila annaari fa ucaziyaha huma bakaa wa ansha'a yaquul walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaa'ii duuna cafwii ka sullama tacaadamanii danbii falamaa qarantuhu bicafwika rabbii kaana cafwuka acdama فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فإن تنتقم مني فلست بآيسي ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما ولولاك لم يغوى ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى سفيك آدما وإني لآتي ذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما sidaasuu ku dhawaaqaya imaamu shaafici musani wuxuu yidhi markaan sheekha u soo galay yidhi maxaad ku waabariisatay wuxuu yidhi saaki waxaan ku waabariistay anigoo adduunyo ka raranahaya oo adduunyo ka tegahaya walaalahaygii aan jeclaana faaruqahaya oo ka tegahaya camalkaygii xumaana la kulmahaya ilaahayna u aroori doono ilaahay u geli doono la kulmi doona garan maayo ruuxdaydu inay janno aadi doonto si aan ugu tahniyadeeyo ama inay naar aadi doonto walciyaadu bilaah si aan ugu tacsiyeeyo markaasuu sheekhii intuu ooyey ayuu wuxuu yidhi ilaahu dembigaygu hadduu ila weynaado waxaan la xidhiiriyey cafwigaaga cafwigaaga ayaana rabbiyow dembigaygii ka sii weyni badnaaday ee ilaahw iska kay cafi ilaahw iska kay cafi gallad iyo karaamayn adi karaamaynayso ilaahw i cafi ayuu yidhi imaamu shaafici raximahu llahu tacaala walidaalika imaamu shaafici sidaasuu maaragtaahay isagoo ducaysanahaya oo dadkii la dardaarmahaya oo wacdinahaya ayuu sidaa uu u geeriyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wanwanaagsan ee ilaahay owliyadiisa ah ee saalixiinta ah jidkoodii ilaahay ha ina marsiiyo subxaanahu wa tacaala waxaa sidaasoo kale dahabigu uu ku wariyey kitaabkiisa siyar aclaami nubala wuxuu ku warinayaa ninkii la odhan jiray cabdulawal abulwakhti almaaliini waxaa u soo galay buu yidhi moxamed ibnu qaasim ayaa u soo galay markaasuu ka duldhacay khaadimkiisii ayuu ahaa waa u khidmay jiray markaasuu wuxuu yidhi yaa sayidii qaala annabiyu sala allahu wasalama calayh man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna farafaca darfahu watalaa yaa layta qowmii yaclamuun bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin allah allah allah wuxuu kitaabkiisa dahabi ku sheegay siyar aclaami numala raximahu llahu tacaala sheekhii caalimka ee la odhan jiray cabdulawal abulwaqti almaaliini waxaa u soo galay yuu yidhi maxamed ibnu qaasim markaasuu dul fadhiistay sheekhii isagoo sakaraadkii ku jira wuxuu yidhi sayidkaygiiow nabigu wuxuu yidhi sala allahu wasalama calayh qofkii hadalkiisa uu ugu dambeeyo laa ilaaha ila allaah jannada ayuu galaa sayidkaygiiow tawxiidka ku dhimo oo tawxiidka ku dhawaaq sheekhii sidaa intuu ii soo eegay ayuu yidhi buu yidhi qur-aankan aayaddan suuratulyaasiin ku jirta intuu akhriyey yaa layta qowmii yaclamuuna bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin alla cakuya qoomkayga iyo qoladaydu yaa u sheega sida ilaahay iigu dembi dhaafay oo ilaahay uu ii karaameeyey oo ilaahay uu ii maamusay alla waxaa ilaahay ila kulmiyey oo naxariistii ilaahay iyo jannadii ilaahay alla yaa dadkayga u sheega sidaasuu suuratu yaasiin sheekhii uu akhriyey ilaa suuraddii uu ka dhammaystiray markaasuu wuxuu dhahayay allah allah allah isagoo kelimadaa ku macaansanahaya oo ku dikrinaya ayaa naftu ka baxday markaas sheekhii cabdulawal la odhan jiray abulwaqti almaaliini sidaasaa dadka wanaagsan ee daacada ilaahay ku dadaalay ilaahay iyo rasuulkiisa qalbigooda uu jeclaa daacada ilaahay ku dadaali jiray sidaasay walaalayaal dhimashadoodu ay ahaan jirtay sidaasay ula kulmeen kelimada iyo tawxiidka wanaagsan walidaalika waxa uu ku sheegay sidaasoo kale taajudiinu subki kitaabkiisa dabaqaadka ah imaamkii la dhihi jiray imaamuuljunaydi sayidu suufiyati cilman wa camala waxaa u soo galay oo suufiyada sheekhii ugu waaweyna ahaa ilaahay u go'day subxaanahu wa tacaala ninbaa u soo galay buu yidhi wuxuu yidhi abulqaasimow qur-aankuna sheekhu markuu dhimanayay aad u akhrinayay oo dhowr suuradood uu khatimow dhammeeyey markuu dhimanayay wuxuu yidhi sheekhaygiiyow naftaada u dhimri saacaddan waa saacad sakaraatumowda ood dhimanayso ood xanuunsanayso sheekhaygiioo nafta u dhimri markaasuu sheekhii wuxuu yidhi maa ra'aytu axwaja minii fi da lwaqt alaana tudwaa saxiifatii war wakhtigan wakhti aan uga baahi badanahay cibaado iyo camal saalixa iyo qur-aan akhris iyo daacada ilaahay iyo khayrka wakhti aan uga baahi badanahay miyaa jirta wakhtigaan aan ugu baahi badanahay inaan cibaadada badiyo wakhtigan ayaa saxiifadaydii acmaasha iyo xaashidii acmaasha la igu qori jiray ayaa hadda la duuduubahayaa sidaas awgeed ayaan doonahayaa buu yidhi intaan xaashidii la duuduubin inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ula kulmo anigoo qur-aan akhrinahaya oo ilaahay baryahaya oo ducaysanahaya sidaasay walaalayaal dadka saalixiinta dhimashadoodu ahaan jireen dhimashadeen saalixiinta iyo dadkii saadaadka sida ay ku dhinteen iyo owliyadii ilaahay siday ku dhinteen ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale ha nugu dilo walaalayaal sidaasna ilaahay hana waafajiyo allaahuma kfir lana اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا نسالك يا رب حسن الخاتمه والتوفيق والسداد والاستقامه يا رب العالمين اللهم يا رب اللهم إذا كنا من أهل القبور فأنزل على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور وجازنا يا رب بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى نكون في بطون ال- الحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين بجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لكلمة التوحيد عند الممات اللهم ثبتنا عند الممات اللهم وفقنا عند الممات اللهم انقلنا اللهم انقلنا إذا متنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وضلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم لا تفتنا اللهم لا تفتنا اللهم ارض عنا يا رب